dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa raga geniga haysto qurbaha ku gaamira gaarsiiya fariimaha gabalkayuusa kaa dhicin haddaad gaari weydaan ama aad galabta diidaan gabdho siiriyaan iyo hinbay guursan doonaan gooraa matala hayn ciyaankiina kaasiga gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hay odhan waa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad oo ay weli raggii guur ku qancin la ay yihiin gobaad anaa lacag haysta iyo anaa ku dhaqi kara ayay raggii la hortaagan yihiin gobaad waxaan kaloo idiin hayaa wiil curyaan ah oo ay riyaha xaafadaha daaqaya ka yaaci jireen marka uu ag marayo oo markii dambe u helay xal aanay uga didin qaybta u dambaysa ee barnaamijkana waxaan idinku maqashiin doonaa waad ibraahin hees guuqaad ayaa igu weraysoo garaacay iminkana waxoogu ka garaacaya
waa fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo caawa marti ku ah barnaamijka caweyska washington oo caawa iyo caweyska aan ku bilaabo sheekada gobaad oo xiisaheeda uu isa soo tarayo waxaa sheekadu ay ka dhammaan laadahay odayaal ku guubaabinaya gobaad in aan loo dhaamin guurka odayaasha gaar ahaan kuwa qurbaha jooga ee weliba xogaaga lacagta ahna jeebka ku haysta ismaaciil xuseen farjar ayaa sheekada garwadeen ka ah ee aan bal wada dhegaysanno halka ay wax marayaan
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee silsiladdii gobaad toddobaadyadan waxaa maansooyin badani ku socdeen yaxye yeebaash lagu halqabsay talooyin la sii ama qaarkood canaan u soo jeediyey qaar ka mid a hal abuurrada ka qaybgelayay silsiladan gobaad haatan yaxye laftiisa ayaa soo hadlay talow muxuu yidhi wuxuu maansadan kaga hadlayaa arrimaha lagu dhaliilay iyo weliba go'aankiisu halka uu yaallo maansadu gasiin iyo gumuc iyo rasaas iyo nimbe waagadii iyo tabta uu u galo oo anse way gubtahanyada marka aan galiilyada la gamaaro ciilkee tabashadu igoysaan ku ganaafalaadhaha gabayadu rideeyaan shalay baan gallaydhow gobaadaan jeclaa iyo gaari dumar u heesoo markii aan hangaaxiyo dibna goohay weedhuhu gilgileen dareenkan annagu waxay baaqee gebi iyo sidii aan cidla jiifo geliyaad sawdaad isoo galay ima qaadin gebigay geestaan ka awd iyo ka gufee yidhaahdaba sow duulgu tiriyo geeraarka mariya hadba gacan ma jebiyaan markaan guura guuraha hadba meel ka guureen goob kale u sahan tago yay dib u galgaashaan gurigaan xamaantiiyo gogashii kasoo furay heedaha gobaadani sow maaha gabadhii anigoo galbuuxiyo guryasamo u dadab dhigay axdigaan la galay iyo ballantii margoysee iga raacday gini iyo basaboor galbeed iyo nin gariigga weheshada mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen heedaha gobaadani anoo yaaban garashada warwar diiday gama oo gelin dhuunta oon iyo wax gasiina maalmaba sow maaha gabadhaad warka iigu geliseen inay dhaaftay geyigoo saxaraha guntiisiiyo meel baas go'doon iyo geesaas ku joogto marra aad u garateen inay gaadhay yurub iyo jarmal iyo galbeedkaas mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen gunta iyo bal sheekada maran soo gunaanado war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedow jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargaysiiya ii jooga geyigaan mid kaloo gadeeda ah ka dhex goobi maanta ee iga daaya gocashada hadalka yaxye yeebaash wuu cad yahay toddobaadyadan hablihii waxaad mooddaa in ay galeen difaac adag oo ka dhan ah odayaasha haatanse dalka maraykanka waxaa mar kale ka soo rogaal celiyey faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seiflabood gabdhayo war ma haysaan giraanta a wareegto wakhtigu waa isguraya googayaada lacagtiyo ninkii gini haystaa talin xilligii gammaan iyo ninkii geenyo haystiyo lagu faani jiray geel laga gudubiyey waa hore maraakiibta gooshtaiyo gawaaraan ku soconnaa waxaan gaarray meel sare gadaalaan u noqoniyo goolaaftankaan iyo hablow guuxa joojiya ragga gudaha joogiyo yurub garab hasiinina gabadhaan jeclayn iyo gabaad baa ku xidhanto u gargaari waaye ragga giniga haysto anigiyo gadaydaa ganacsade maraykan ah washington ka guursada nimay gacanta buuxda ee gaajo kaa difaacay anigana gayaankii afar gogosha ii dhiga gabdhow ii diyaariya gugayguna ma weynee qurbaha ay gaasiray da-di aan ku soo galay hee lixdankiibaan gawir weli gaban yar baan hay haddaan guur usoo kacay guudkan aroobiya garka waan madoobeyn bidaartaan gabsiisana gobol koofiyaan xiran dhabarkan garoolmiyo xubnahaan isgurayana waxaan geynayaa jiin gaashaan la sare iyo waxaan hay nin gaamuray googaeeda lacagta iyo geni waa iska haystaa habda gobolkaa doontaan guri kaaga dhigaya gawaarida u dambaysa ee gaadiid casriyahan guurka kaaga xiraya gaaf baa laguu tumi wiilgee la joogay ee gaban alila raacshiya maxaa gaajo kuu diray gaalkacyo garoowe iyo boosaasiyo gunkeedaas gabilay iyo hawd iyo gosha reer kismaayo gede iyo afmadow iyo gallinsoor hobiyo golol guraceel maxaa yaal taladaa guracan iyo go-aankii ka laabto ragga geniga haysto qurbaha ku gaamira gaarsiiya fariimaha gobolku yuusa kaa dhicin haddaad gaari weydaan amaad galabta diidaan gabdho siiriyaan iyo hinday guursan doonaan gooraana talan hayn miyaankiina kaa tegay gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hay odhan talow habluhu maxay ka odhanayaan daandaansigaa hal abuurkan ku sugan dalka maraykanka uu soo jeediyey waa tan laki aadan yuusuf oo ku sugan magaalada hargeysa ragga golaha yimi iyo dalka loo gurdamayay iyo gaban guriga joogay oday gooshcadaa iyo kuwa gacan ku saydhee dalka gudaha yaalaba ayagoon gobaaday guddigooda ogsooneyn halkuu guula kuu qoray iyo kaad gobaaday guri aada tegaysae gubaradaada loo qoray inay kugu dul boohaan adna aada gar adag iyo godob aada u haysaa garaadkayga waagida geda kale waxay tahay ninka ganay gabdhaha ee godob hore u sheegtee ee duulgaf badan iyo waxmagarato baas iyo gowrgowr ku sheegow adigoo garaadiyo caqligaagu uu gurin gadaal hooy usoo noqo ganafkaadna saartiyo magaynay hanagu darin dandaloolo aan harin aan soo gunaanado golahana baneeye waxangaaf markaygii hadalgaw ku dhahayaa ragga gudaha joogaa isku garasho maaho qaar baa gob iyo dhalan gacaloy uqa u gaaro garanaya xeerkii xuquuqdayda gaarkaa ninka giniga haystee geyii kale ka yimi iyo oday guursanaya geesigan gobaaday kaleyaa guyaalaan haddaan geeray ii iman boqor geel horweyn iyo adhi gaabanaa iyo faras gaarjiya iyo guryo sama ku nool baan garabkiisa joogiyo gungumiya abees iyo halaq kawsaweyn iyo aar soo gurxamayay rag wada gudmaahee gobaaday hagaasiri aniguna go-aankay kama guuri doono mudho gacanta ii yaal kuwa saaran geedi dheer kuma soo gediyayo rasil gudaha joogaan geesi wiil ka baadhane haygeen dhul dheer iyo meel aanan garanayn ka u guuray iga daah walagooyo saahan dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in barnaamijkan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo inta ka horeysana waxaan dib idinku celinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inoo sii wada barnaamijkii caweyska washington waa tahay aad ayaad umahadsan tahay ismaaciil wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada new york ee dalkan maraykanka ah ayaa la soo xiriiray barnaamijkan caweyska washington wiilkan waxaa lagu magacaabaa cabdi mooge yaasiin waxa uu ii sheegay inuu aad u jeclaan lahaa inuu barnaamijka caweyska washington la wadaago sheeko xiise leh oo isaga qabsatay markuu qadar iiga sheekeeyey sheekada ayaan si weyn u jeclaystay bal adinkana dhankiina ila dhegaysto waxa weeya magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi mooge yaasiin waxaan joogay magaalooyinka soomaaliya mid kamid ah dabadeeto waxaa dhacday de nin naafa ayaan ahaa dabadeeto tacayb baan de inan la qaaday inanti waxaa igu tiri guriga iigu kaalay gurigii marki aan igu tegey aan gurigii u dhowahay riyihii baa iga diday oo de ninkan guurguurinaya curyaanka guurguurinaya riyihiba biftaa oo ka guuray riyuhu xaggee ka yimaadeen riyuhu waxa weeyaan waa kuwan joogaa dee hordaaqaad magaalooyinka way joogaan maogtay soomaaliya xaafadaha de ayay hortooda wixii ay daadiyaan bay cunaan ma garanaysaa aad iyo aad aad iyo aad ha
dabadeeto de markaa aniguna waa nin dee soo sheega tegay baan ahay oo cadarki soo guufiyey oo dee dharkii soo xidho quruxda badnaa dabadeeto markii ay iga dideen ayaan waxaa dhacday de inaan qajilay oo dee jacaylkii aan u socday riyihii baa dee bahal bay moodeen
sidee ku sidee ku dareentay inay bahalku moodeen amay iskood u carareen oo kaaga baqeen oo qof walba sidaa uga baqi lahaayeen maya mar walba qofkan gurguurinaya horena way u dhacday way iga way iga didi jireen deeta kale jacaylkani hayayban ayaan u diiday de inay iga didaan ma garanaysaa sidato waan ku aqaanay markaa inay iga didaan riyuhu ma garanaysaa haye horaaba isku taqiineen horean isu naqaanay inay iga didaan markan gurguurto baatilana maan wadan jirin haye marka waxay islahaayeen qofkan hoosta idinka soo gelaya muxuu yahay malaha ha waa bahal bay ii haysteen oo de waxaan gurguurinaya dee hardafaya bay ahaayeen ma garanaysaa waa garta haye dabeeto waan qajilay oo adigu marka maaragtay qofku qajilo waxaa la yidhaahdaa tallaabada ka xumaatay aniga waxaa iga xumaatay gurguuradkiibaa iga xumaaday oo boor iyo balaayo iyo kisiiga isku kiciyey haye
adigu markii aan gurigii gaadhay ayaa badanaa dumarka soomaaliyeed markay shaqada guryaha dhameeyaan waxay usoo baxaan casarkii kaabadaha hortooda ay kambadha dhigtaan dabeeto hablihii dumarkii baa igu yiri waar alla inankan walaalo riyi baa ka jire aan ka celino riyaha haye
inantii aan u socday gurigoodii aan u socday oo iyaduna de iga qajilaysay in dee adigu ninka naafada ah dee sheekadiisa intaanay hawsha dhammaan la ogaado ayaa walaasheed baa ku jirtay oo iga qarinaysay dabeeto markii aan usoo dhawaada bay yidhaahdeen alla kicii waa iga celiyeen jujujuju markay iga eriyeen ayay intii intay sidii wax iyaa kicinayay intay soo baxday bay igu tiri war waan la fahmeeye dib iiga noqo maalin kale aan ka dhiganay waa gartay in laysku kiin ogaaday yaro dhibsanaysay taasay dhiibsanaysay waa gartay adigu maalintii anigoo cadhaysan oo dee janiskaas laha ka faa'iidayso janiskiina iga xumaaday riyana iga xumeeyeen baan iska noqday haye
markii aan iska noqday baan muddo adigu gurigii joogay gurigaygii maalin maalmaha kamid aan gurigii kasoo baxay gurigaygii waa gartay riyihii baa sidii oo kale way iga dideen haddana haye waxayba noqdeenba laf dhuunta kuu taagan laf dhuunta ii taagan bay noqdeen dabeeto waxaan caasada sameeyey war niyo bal xaaladan marxaladan sidee igu gudbisaaban ayaan dee niyadeeda ku qabsaday ma garanaysa haye
adigu maalin maalmaha kamidan riyihii ba intay iga dideen ban waan hadlay oo hadal baan hadlay
haye dabeet riyihii way iska waxay yidhahan war wuxuu waa bini aadan maaye maaha bahale waxaan gurgurinaya way iska cuneen wuxoodii bay iska cuneen way iska daaqeen ma garanaysaa haye daaqsinkoodii ba iska sii wateen ha haye dabeete waxaan ogaaday markaa in xalkii uu noqday in markay riyuhu iga didaan inaan hadlo haye
inantii baan dib igula hadlay telephone baan ku ihi naa waantan ku imanaya waxay igu tiri waa riyihii baa kaa didi doonay iska jooga waxaan ku ihi naa riyina iga didi maayaan xalkoodii baan helaye ha waan ku imanaya waa gartay dabeeto inantii xaggoodii baan ukacay gurigoodii baan u tegay markan usoo jiro in yar usoo jiro riyihii agtooda daaqaya haddana iga dideen haye
waa anigi yidhi war niyo waa kuwii maalintii kaa dideecad hadashay hadal haye
waan hadlay heestoo markaa qaaday haye
heestian qaaday waxay ahayd heestay ahayd cabdobaris samadkii markashe ka baralay kaftan la isla beegsado ma baraarugtaay aduu heestaasaan qaaday ma garanaysa haye khatra daahir dadradda heesteedii baan qaaday waa gartay riyihii waxay yidhahan war waa bini aadan oo way iska daaqeen oo waan iska ag maray haye dabeeto gurigii baan galay inantii iyo sacaylkeydii iyo de hawshaydii baanu gallay haye dabeete waxaan ogaaday qof waloo ceryaaniba markuu guurguurinayo uu riyo ag maraayo waa inuu hadlo amba uu heeso si aanay uga didin haye marka maalin walba markaad ag marayso ma heestaas khatra daahir waad ku celcelin jirtay mise marba mid baad qaadi jirtay maya mar walba ri- ri- riyuhu ag mara amba waxaa sameeyaa hees heestaa khadradda hees baan qaadaa ilaan keligaas kama daldalmi kartid oo ma hadli kartid waa inaad wax iga sheegtaa mid ha waa inaad wax qaadaa magarasa heestaas markaa qaada mar walba riyii ka hor timaadaba maxaad maxaa heestaa ku xulatay heestaas waxaa tii igu horreysay maalintii igu horreysay aan ikaga badbaadiy riyaha haye dabeete waxay noqotay halhays bay noqotay mar aan riyo iga soo horbaxaanba inaan heestaa qaadar khatar daahir haye bal qayb kale naga maqashay haddaad xusuusan karto heestaas khatra daahir waxay ahayd allahuma salli calaa maxamed cabdubari samadkii markashe ka baralay kabtan la isla beegsado ma baraarugtaay boholyo nooyda inta wow kale daa igu dar adigu inta kale igu dar igu dar baxnaanaadan siday tahay Ii tahay miyaad miyaad weliba saa tahay allah allahay ku islaama bixi dabeeta musalama bixi wuxuu noqday wadariyii baan kasoo wata baxay haye waad ka sabata baxda waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiin aad sheekadaas xiisaha leh aad barnaamijka caawa, caweysta waaye.
washington aad la wadaagto waana kusoo dhaweyneyna waayo waayo caasho waayo.
aad baad umahadsan tahay babay weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan dhegeystayaal aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washington ee caawana waa waraysi aanu la yeelanay fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo ka mid ah fanaaniinta xagga garaacista kabanka ku caanka ah cabdirasaaq muddo ayuu qurbaha ku noolaa haddase waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho wariyaheenna muqdisho axmed xasan colaad ayaa waraysi kula yeeshay magaalada cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waan salaamaya in eh, shaqaalaha iyo dee maaragtay adigaba iyo dee inta soomaalida dhegeysanaysaba horta salaam baan idin salaamayaa kadib markaan u dhaadhaco xagga fankayga waxaan fanka kusoo biiray anigoo ubaxa kacaanka ayaan fan ka biloobay ubaxa kacaanka gobolka hiiraan toddobaatan iyo saddexdii todobaatan magaranaysaa afartii meelaha anigoo isla ubixii ah ayaan fursad waxaan helay in aan muusig barto oo college aan ku xaroodo aan ka soo baxo oo isla hiiraana may aan xamar imaabo xamar usoo wareegtay aan xamar usoo wareego magaras sidii baan buusishin kusoo baxay toddobaatan iyo sagaalkiina anigoo inay yar ah oo aad maga- magaranaysaa ilaa isho iyo toban jir ah ayaa dee magaranaysaa hobalada beri qaadan fanka meeshaasaan kasoo bilaabo Marka- ubax baan kasoo bilaabo marka xilligaasaa kusoo biirtay howlada waa beri hobalada beri xilligaasaan kusoo bilaabo sagaal toddobaatan iyo sagaalkii toddobaatan iyo sagaalkii marka maxaa ku bilowda fanka marka waxaan ku bilaabay musishin baan ahaa n waxaan tumayay markaa dramka ama loo yaqaan bateriga qaarna u yaqaanaan jaaska ee la tumo ayaan howlada beri igu qaadatay riwaayaddii igu horeysan riwaayad aan ka garaacana waxay ahayd riwaayad la yidhaahdo xuriya nin geeya ayaa guursaday oo saada xali ay ka atiitia ahayd maxamed maxamed kuule uu ku jiray faarin badan oo dee howlada beri ay ka mid ahayn waa la yaqiinay riwaayadda sangu baan sameeyey
waa riwaayaddii kugu horreysay oo aan garaaco ah Een, marka dhinaca een, fanka waxaa ii sheegtay inaad dhinaca muusigada oo kale aad kusoo gashay qaabkee marka muusigada macnaha tacliim ahaan baa usoo qaadatay qaabkee ula qabsatay waa runta muusiga laftiisa tacliin ahaan baa loo soo bartaa tacliin ahaan baan usoo bartay marka en, muusiga wuu badan yahay laakiin aniga markayga horeba waxaan kusoo baxay dramka kadib markaan hobalada beri galay ayaan kabaniista noqday oo kabanka iska bartay oo aan muusigyo kalena garaacaya inkastoo hadda organkana aan garaacayo kabanka garaacayo beyska garaacayo oo waxyaabihii kale dee inan yar baan ahaa mogta oo muusiga la barayo oo dee magarasa maskaxdiisan furan tahay waxaa la afuufo turumbada la yidhahdo baana baran laakiin inta kale waan garaacayaa markii dambena anagoo howlada beri ah musishin u ah howlada beri daraabiistii qarankana ah afar boqol oo ruuxna u garaaco octoobarta iyo luuliida magaranaysaa ayaa haddana kabankii bartay kabankana wuxuu iska ahaa dee magaranaysaa qaaciyada iyo fadhiyada iyo waxyaaba cenkaa markaan riwaadaha la dhigayn ka- kaasaa ii labayo Aye. Een, markii laga hadlaayo oo kale een, fanka ee famil ahaan reer baadil oo kale adiga keliya kuma ahayn qoyskoo dhan aa fan ka samaysnaa miya Horta waa runtaa weeyaan horta qoyska aabbaha anaga dhaantada horta ciyaari jiray berigii hore dee marka internetna saddex baynu nahay A- ibraahim baadil cabdi baadil iyo cabdisaaq baadil laba waa heestaa anna musishin baan noqday niman meel buu ka soo galay runtii cid cid ogeyd ma jirin wixiina hidiyi dhaqan baa hor malayna inay no- noo ahayd cabdirasaaq maadaama fanka Een, marka een, cabdirasaaq heestii kugu horreyso garaacdo maxay ahayd majaceele ahayd wadaniye ahayd maxaad ku bilowday oo aan kaban ku garaaco kaban ku garaacday horta heestii weysa oo kaban ku garaaco walaalkay baan ku garaacay waxaa la dhahayay fallaarihii jacaylkaa igu farayeyso fikrigu abuuree ma igu filan tahay oo uu qaado alfanaan cabdi cabdi baadil ibraahim walaalkaa walaalkay uu qaado oo kabankii muusiga berigi hore anaan kaga horreeyey inkastoo marka aniga aan baray kadib isaga iminka iga laacibsay aan u malayna inuu xagga magaranaysa oo fanka kuhormay
inkastoo fankii aan kaga horreeyey isaga daadu iga weya laakiin xagga fanka anaan kaga weyn oo isaga imtixaan ka qaadayba magaranaysa waana heesaa waa cabdi baadil ibraahim hees uu qaado ayaa igu horreysoo garaacay iminkana aan waxoogo ka garaacaya
oo aadan furan karin waxba iigu furan tahay falarihii jacaylka igu fara yarayso fikrigu abuure waxba iigu furan tahay Thank you. noqotay qofka
heestu waxaan ka dareemayaa inay ahayd hees jacayla yaa iska lahaa midhaha iyo laxanka
heestan waxaa qaaday cabdi baadil ereydan isagaa lahaa heestana waa hees soo baxday ilaa iyo magaranaysaa sideetimadii xilligaas soo baxday ayay soo baxday haa marka hees jacayla waa hees hees jacayl oo waxaa weyn hees nin baa wuxuu ku qaldamayaa naag la qabo jacaylka meel buu galaa indha malaha waa mid laga laga yaabanya adduun ka yaaban yahay wey nin baa wuxuu jeclaysanayaa naag la qabo markuu jeclaado kadib buu ogaanayaa la qabo markaa wuxuu leeyahay falaarihii jec- waa mar dee jacaylka ku ballaartay falaarihii jacaylkaa igu fadhiisto fahmadii hadba saas lumiye wax ma igu filantuu leeyahay marka cabdiyaa iska lahaa cabdi baa iskale oo qaado markaa taasaa igu wareysa heesaan garaaco oo garaacdo aa ama aan u garaaco maxaa kugu xiga marka waxaa heese badan baa igu xigo oo aan u garaacay fanaaniin badan oo hablada beri ah ee inkastoo kabaniitayaasha ka badnaayeen waxaa ka mida shankaroo baa ka mida magool baa ka mida een, saado calaa ka mida Ee, way badan yihiin hablada beri iminka imaha ah amaba tirinka laakin way badan yihiin Waan u Waa- garaacay.
waa howladii ee, waa beri ee, si- sida fiican loo yaqiin sida fiican loo yaqaan sida qajafooda iyo koleentaan u garaacay een, ee, magaranaysaa milaane iyo dee waan u garaacay xataa bashiir odageeda allah u raxa- Allah- allah u raxmaysaa bashiir ibrahim
Een, heestii kugu xigtay yaa lahaa marka ood garaacdo
heese badan baa ku xigi laakiin mid ka mid un baan kasoo qabanina haddana dee Haye.
waxuu casaado cabsi tahay cabdeeduna eegiisi baa tahay eegiisi baa tahay waxuu casaado cabsi tahay cabdeeduna Thank you. cimrigayta jiro aanaanan maaye caafimaad ku noolo caafimaad ku noolo caafimaad ku noolo ceelaayo iyo baran kawada cagaar kale waxaa
waa tahay een, heestani yaa qaadaya marka qaadayay isla cabdi baadil ibraahim ayaa qaadayay waa heesihii ii xigay sidaad ii weydisay laakiin heese kale oo fara badan oo aan dee maaragtay aan garaacnaa jiro oo sida ma garanaysaa oo hobolada kala duwan howlada kala duwan ah
halaba isu oo marayo waqti kala irbe ugumahalaba isu oo marayo waqti kala irbe
heestaasi dabacsan ee kabankaasi deganna uu ku garaacayo fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim ayaan ku soo gebagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ugumahalaba isu oo marayo waqti kala irbe العاشق وحد هاي بدن آه هاي هتيري وبيت الرعد يدو زوجة ذيك بين البطن ومدخل قبيو والله يطيب وعن إله نسيم